ilaa waraabuhu ma cunayo inta xoolo uga hadhay maxamed aadan guuleed waxaa ku hadhsan hilib yar lafaha adhiga riyaha iyo geela oo ay qallajisay abaar taagnayd sannad haba yaraato hadday dawlad tahay iyo hadday cid kale tahay gargaar ilaahay un mooyaane cid wax noo keentay ma jirto waxoogay biyaabaa naloo keenkeeni jiray hantigiina maanta waxa nooli waxa weeyaan waa konton waa hamsiin ama waa fiftiin neef baa hadeer sii nool guuleed ayaa sheegay inuu haystay shan boqol iyo konton neef abaarta ka hor laakiin iminka konton ayaa uga soo hadhay xooluhu way dhimanayaane guud ahaan soomaaliya kadib laba xilli oo aan roobdiin halkani waa somalilan oo ku taalla waqooyi galbeed ilaa boqolkiiba afartan riyaha iyo adhiguba waa ay dhaxmoonayaan in ka badan toban milyan oo xoolo ah haddii roobku aanu hoorin bisha abril waxaa laga yaabaa in dadku ay ku xigaan qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan lix milyan oo qof ay u baahan yihiin caawimo dhinaca cuntada ah guud ahaan soomaaliya afartan ayaa kuba dhintay somalilan sida ay sheegeen guddida abaaruhu hay-adaha gargaarka iyo xukuumadda ayaa booyado biyo ah u diray si ay u buuxiyaan ceelasha qalalay ee somalilan subax kasta koox dad ah oo wata boqolaal xoola ah ayaa u boqoolo ceelasha inay soo gaadhaan booyadaha bidihuna waa wax aad u kooban maxamed ibraahim yaasiin ayaa sheegay in tiro kooban oo ka mida xoolihiisu ay u socon karaan labaatan kilomitir si ay ceelka u gaadhaan waxa uu sheegay in in ka badan boqol oo ka mida xoolihiisu ay aad u daciifeen kuna adag tahay inay socdaan sida oo kale tamardarreeyeen oo aan la iibin karin haddii ilaahay dee soo noolay sumay noolaanaya haddii ilaahay nooleeyo roob degdega u shubo haddii kalena dee roobku ka raagana allahu aclam de yaasiin ayaa sheegay haddii roobku uu abril do'o in xoolihiisu ay u badbaadi doonaan balse haddii aanu di'in aanu filaynin taasi qoyska geelle ismaaciil maxamed inay sugaan roob way ku fog tahay toddobadii bilood ee lasoo dhaafay waxa ay waayeen boqol geel ah oo ay caanahooda iibin jireen si ay dhaqaalo uga helaan iminka waa sabool waxaanay ku tiirsan yihiin caawimo si ay u badbaadaan maxay wakti baa dhacayo wakti baa dhacayo maxay kula duwan yihiin dee waa waad iska adkaysanay dee nolol laysu soo celiyaabaa maraad caana dhamayso iyo mar kale ya laysuma soo celiyo haya wixii ba dee fudafangege waxba ma aanu qorshayna sidaanu halkii isaga fadhinay markuu dhammaaday taaga waa dhigunu soo qaaday markaa waxa ay sheegtay in noloshoodii hore aanay u soo noqon doonin iminkana ay ku nool yihiin nolol cusub oo ilaahay keenay geellow oo da' ahaan toddobaataneeyo ah ayaa sheegtay inaanay weligeed arag abaartan oo kale ah waa ay baahsan tahay meel kastana waa ay ka jirtaa ayay tidhi hay-adaha gargaarka waa ay ku yar yihiin dhaqaaluhu qaramada midoobay ayaa ku yaboohday in ka badan siddeed boqol oo milyan oo ay kula tacaalaan abaartan guddida abaaraha heer qaran ayaa ururiyey in ka yar toddoba milyan oo dollar mukhtaar maxamuud xasan oo ah howladeen ka tirsan hay-adda gargaarka ee safe the children ayaa u qaybinaya biyo iyo lacaga kuwa waaye dhammaan xoolahoodii
waxa ka imaanaya bulshada caalamka deeqbixiyayaasha amaba tabarucaadka gudaha sida ay wax u tarayaan waxaad dareemaysaa in ay la mid tahay dhibic ku dhacday bad weyn wax badan ma tarayaan
maxamed muuse waa agaasimaha wakaaladda cilmi baadhista iyo u diyaargarowga masiibooyinka waxa uu ku canaananaya qaramada midoobay inay gaabis yihiin
waxaan u baahannahay caawin deg deg ah waanan u baahannahay waxa ay tegaysaa new york qof ayaa ansixinaya xilligaasna dadkii waabay dhinteen dadkii way dhammaadeen